deegaanka beyla oo ka tirsan magaalada mandheera waxaa ku yaala beer beeraha kale ee webiga jiinkiisa saaran ka duwan waana beer buur laga dul tabcay duurkaasna biyaha loogu geeyo taasi oo ay dadka qaar la yaabeen maadaama beeraha aanan looga baranin in lagu tabco meel adag oo dhagax buuraha dushooda ah balse lagu yaqaano dhulbeereedka bacaad iyo weliba dhul siman oo dhagax lahayn axmed jabo waa milkiilaha beertaasi bal ha nooga waramo sida ay ugu suurta gashay beerta noocaan ah iyo weliba caqabadihii uu kala kulmay muddadii uu beertani qardaynayay iyo weliba xilligii uu tabcayey muddo laga joogo afar sano ayaan waxaan soo hindisay in aan buurtan salkeeda aan beer ka dhiga waxaan ka keenay baybaan meeshaan soo mariy bayb ilaa laba boqol iyo siddeetan baybaan dhulkaan geliy waddadii oo halkaan maraysay dhulka ka hoosaan soo mariy buurtaasaan saaray baraagaan halkaas ka dhisay beertiaan halkaa ka waraabinhayaa beerta haddaan joogno buur salkeeday ku taallaa buur korkeedna oo ku taallaa maalintii cagafta iyo shaqaalaha meeshaan aan la xarbinay rag ilma adeeradaya ii imaaday waxay dhaheen niyow maalka meeshaas gelini oo aad nacday masaajidada iyo dugsiyadaha maad gelisid waxaan dhahay intaba masaajidaha iyo dugsiyada inay ka soo baxaana laga yaabaa nimiyow hay garafurine maalmaalmaha la imaado raggaydahay muddo markii la joogo beertii basal aan ku abuuray anigoo saddex samtareeda meeshaan ka raac rag kamid raggayda imaaday waxay dhaheen niyow maalintii balaashaan dhulkaan kaaga celin inaan wax kaaga goosano oo waxna si aan dhahan ayay ahayd soomahay dheen hadda wax la gooyo lama haye wixii la yaal wixii yaal wax ka qaataan dhahay dhul wixii la geliya ayaa laga goostaa hadda waxaan rabaa aniga aan maamaahinayaa inaan meeshaan taangi intaa saara buurtaan korkeeda oon taangi saara oon halkaan bariis ku abuuran rabaa bariiskeeda maxaan u abuuraa maalmaha hadda la joogo cudurraa loo baaba'ahayaa cudurraa loo baaba'ah bariis afartan sano ka hor ama boqol iyo konton sano ka hor ahay ayaa baqaar laga soo bixinaa waxaa laga bedelaa loorkaa laga bedelaa loorkala lagu shubaa maadaama bariis dhacay nagala gedi jiri waxaan rabaa shan boqoloo loor hadday bariis ay beertaans ka soo baxdo ama shan kunoo loor ay beertaan bariis ka soo baxdo konton iyo shan beerood oo saan oo alla ilaahay ma shan kun ay ka soo baxdo abbaaf intaasoo bilyan waloo lacag ay noqonaysaa waddankaa loo maalgelinaa madheeraa buriis meel kale uma raasanayn dadka beeralayda ee beertani dariskala iyo weliba macaamiisha beertaasi ayaa ka waramaya sida ay beertani ay tahay iyo weliba markii hore ee la qardaynayay siday u arkayeen bismillaah aniga magacayga cabdiwaaxid xuseen cilmiyaa laydhahaa beeralayda beela aan ka mid dahay waxaan u malaynaa konton iyo dhowraan jira inta iyada ee beela un baan degeneen beer webi un baan la xarbinayn wax ilaahay uuntay oo abuurtay oo naga soo gaaray ama aan ka tabacnayna ma lihin annagoo sidii u tataagana nin jabow layidhaaho walaalka annagoo reemandheere ahaa noo imaaday buurtaanuu taraka ku qaaday garabaan siinay waana la yaabaneen oo annaga maalinkaasayta qutulyoonkaasayta shaahaas uuna siinaaya ma ogi annaga beeshaana beer ka soo bixi ma aanan lahayn tii ayadee la aligeed waxaa noo furantay jaamacad weyn beertay hadda waa aniga laftikayga beertaan daraf oga jiraa moosaa ku yaalla baabaaya ku yaalla basalaa ku taalla basasha hadda waa la gooy nyaanyaa ku taalla inta kaloo geed madow ah kalaa ka sii daran markaan xoolana way ku baxeen dadna wuu ku noolaaday qudaar tu suuq ahaa iyo tu la cuno ahaa si kastaba hadda buurtii dheereeda koraan u mamaahan haynaa markaan beero badan oo noocaase oon anigaba midaan jabo agteeda mid aan ku leeyahay oy tabadarri ciilahaysa way iska jirtaa markaanay ta walaalayaalo waa mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada reer mandheera rag iyo bilcaan saqiir iyo kabiir beled iyo baadiye markaan inay maaragtay xoog la muujiyo oo gol aan lagu rafaadin qudaarley oo la aqaano mandheera laga aqaananay hawa cibeed macali abdiraxmaan baa lii dhahaa naagii qudaarta mandheera ka gadayanahay laakiin beer beertan la mid eh waan waay wiilisha beeraha jooga ama gosha ku jiro ama beeraha jooga waxaan dhihi lahaa buuraha u baxa arin beeraha beelaan nyaanyo ka soo qaadan jiri qalaaliyoon beera nyaanyo ka soo qaadan jiri ilaa areesa ilaa fiiqow meel kastaan qudaar ka soo qaadan jiri markaas meeshaan as taragtada as gelinaya waxaan lahay ninkaan mawaali ninkaan sheeqal wax qabta maa la waaye ma waashi ninkaan maxaa daari buurta maxaa isku falaa beerahoodii aaway aan lahaa waa qaylin jir inta gaari istaajinaa jaba jaba jaba maxaa ma waalad laakiin hadda waxaan arkay qudaarta inay qudaarti ka macaan tahay qudaarta inay qudaarta ka fiican tahay darad biibaxa soo baxda roobkii yaroo tif dhahay biibaxa soo baxday ani shan boqol iyo toba shan boqol iyo konton kunan beer geli habeenkii biyaa la tagay waxaan gacanta ku hayno mala laakiin tiis weli waa cuni haynaa tiisi weli waa cuni haynaa axmed jabow milkiilaha beertan waxa uu bulshada barayaa in meel walba ay beer noqon karto haddii ay biyo hesho balse ay beer noqon karin oo keliya dhulka jilicsan ee webiga jinkiisa maxamuud maxamed sheekh maxamed lafagar warbaahinta ista mandheera